بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ولو قامت البينه بالرؤيه يوم الشك وجب امساك بقيته وقضاؤه عن كوكو جرنا كتاب الصيام من عمده السالك وعده الناسك لابن النقيب رحمه الله wuxuu yidhi walow qaamat ilbayinatu haddii bayinadu ay qumto iyo caddayntii biru'yati aragtida yowma shaki maalinka shakiga maalinka laga shakisan yahay ru'yadii bisha iyo aragtideeda haddii bayino iyo caddayn loo helo oo caddayni ay qumto wajaba waxaa waajiba imsaaku baqiyati baqiyatihi maalinkaasi inta ka hartay imsaaggeeda iyo afeysashadeeda ayaa waajiba wa qadaa'uhu iyo soo qallaynta maalinkaa in la soo qalleeyo ayaa waajiba sheikhu halkan wuxuu uga hadlayaa yowmu shaki asal ahaan in la soomo ma bannaana lama ogola man saama fi lyowmi aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasimi sala allahu caleyhi wasalam maalinka laga shakisan yahay qofkii sooma waa qof nebiga caasiyey sala allahu calayhi wasalam maadaama marka aan la ogolayn sowmu yowmi shak dabcan maalinkaa waa la afurnaanayaa yowmu shakina waxaa weeye maalinka soddonaad oo matalan bisha shacbaan ay tahay soddon habeenkii soddon ay soo gelaysana aan dayixii la arag daruuro jira iyo waxyaabo samada qarinaya awgeed waxaa laga shakisan yahay marka berri ma soomba oo bishu ma sagaal iyo labaatanay ku dhammaatay mase soddonkaa la buuxinayaa maalinkaasi waxaa loo yaqaanaa yowmu shak maalinkaasi ma la soomayaa la soomi maayo sheikha marka wuxuu leeyahay ayadoo yowmu shakiga lagu guda jiro oo aan la soomanayn haddii caddayn la helo iyo xujo iyo bayina caddaynaysa in xalay bishii la arkay waa habeenkii in aan weynay waay maalinkii dhexdiisa waxaa loo arkay bayine iyo caddayn baa loo helay aragtidii bisha maxaa la samaynayaa waxaa waajiba buu leeyahay maalinkaa inta ka harsan inaan waxna la cunin waxna la cabbin oo qofku af haystaa waajiba wajaba imsaaku baqiyatihi ay baqiyati yowmi shak maalinkaa yowmu shaki inta ka hartay inuu qofku af haysto waa waajib waxaa kaloo waajiba in maalinkaa la soo qalleeyo maxaa yeele mar haddaan caddayn helnay maalinkaasi muxuu noqday waa awalu ramadaan buu noqday maalin ramadaana ayuu noqday maalinkaa ramadaan maanan soomin marka maxaa yeele annaga yowmu shaki baan u haysannay waan afurnay maalinkii dhexdiisa caddayn la helay ku filan in xalay bishii la arkay waxaa noo caddaatay inay maanta ramadaan tahay hadday caddaato marka inay ramadaan tahay oo aanan soomin waa maalinna lagu leeyahay waxaa waajiba marka maalinka in la soo qalleeyo maalinka inta ka harsanna waa la afhaysanayaa wa yu'maru sabiyu wa yu'maru sabiyu ilmaha yarna waxaa la amrayaa bihi ay bisiyaami soomkii baa la amrayaa lisabcin toddoba jir markuu yahay yacnii toddoba sano ayaa lagu amrayaa inuu soomo wa yudrabu waa la garaacayaa soonkii baa lagu garaacayaa licashrin toban jir markuu yahay waa qiyaasan cala asalaa ilan salaada naska iyo xadiidku ku yimid soonkuna waa looga qiyaasanayaa cunugu markuu toddoba sano jiro waxaa la amrayaa inuu soomo waa la barayaa waa la maaweylinayaa haddii uu maalinka xataa dhammaysan karin oo maanta matalan maalinka koowaad gelinka hore uu soomo maalinkii dambe ilaa casirkii la gaarsiiyo maalinkii dambe waxuu gaarayaa ilaa maqribka soonkana waa lala qabsadaa maalmaha ugu horreysa qofka waa laga yaaba inuu gaajo dareemo laakiin kadib wuu la qabsanayaa saxaabada qaar ka midana carruurtooda way soomi jireen markay ooyaanna way ciyaarsii jireen waxyaaba ay ku ciyaaraan ayay ku maaweeli jireen ilaa qorax dhici laga gaaro ma aha inuu soomku waajib ku yahay laakiin waxa weeye in la baro oo ay la qabsadaan soonka si hadhowti markii waajib uu ku noqdo aysan u fududaysan ama soomka uusan culeys ugu noqon tarbiyada wanaagsanay ka mid tahay wayubiixu alfitra wayubiixu waxaa bannaynaya alfitra afurka waxaa bannaynaya ghalabatu uljuuci gaajo qaalib noqota waalcatashi iyo haraad qaalib ah oo qofka ka qaalib noqda wuxuu bannaynayaa in la afuro bixaysu meel yakhsha alhalaaka uu qofku ka baqayo inuu halaagsamo walmarada iyo cudur iyo xanuun uu ka baqayo inuu ku dhaco walow tara'a hadduu soo dariyo walow tara'a haba soo dariyo dheh fii ahnaa'i ilyowmi maalinka dhexdiisba ha soo dariyo oonkaas ama baahidaasi idaa shaqa sawmu hadduu soomka dhibo waa afurayaa yacni maalinkii adooba sooman dhexdiisaba ha kugu dhacaane haddii soomka qofka uu dhibayo waxaa u bannaan inuu afuro sheikhu halkan wuxuu uga hadlayaa masaa'il muhiim ah waxyaabaha qofka afuriya ama u ogolaada inuu afuro ruqso waay waxaa ka mid a gaajo qaalibah qofkii waa gaajooday waana sooman yahay asigoo sooman ayaa baahidii ka tan badatay waa awoodi kari waayey inuu soomka sii wado wuxuuna ka baqayaa haddii uu soomka ku sii adkaysto inuu halaagsamo halaagsamo muxuu ula jeedaa inuu u dhinto baahidaasi ama inuu xanuunno ku ay la soo darsaan oo baahidaas darteed uu xanuunno iyo cudurro ka qaado ayuu ka baqayaa heerkaas waa inuu gaaro meesha laga hadlaya waa inuu heerkaa gaaro ma ahan qof walboo baahda qofka hadduu sooman yahay baahi waa dareemaya laakiin qofkaani waa inuu dareemo baahi gaarsiin karta inuu halaagsamo ama in cudurro iyo xanuunna ay ku dhacaan hadday baahidu jirto laakiin heerkaas aysan gaarsiisnayn oo hadda marad iyo xanuunay ku keenaysana uusan dareensanayn halaag uga imaanayana uusan jirin ma afuraya maya ma afurayo waa inuu soomkiisa sii dhammaystirta wey waxaan ku soo marnay risaaladii yaraydee qawaacid alfiqhiyaha markaan soo maraynay qaacidadii ahayd almashaqatu tajlibu taysiir inay jiraan waxyaabo badan oo sharciga ka mid ah oo qofka noocan maa mashaqa ay ku jirto laakiin aan la ictibaarin oo aan la tixgelin waxnana aan loogu fududayn qofka marka qaacidadu macnaheedu ma aha wax alla waxaad culays yar ka dareentaba inaad qaacidada soo qaadata ma aha culayskaasi waa inuu yahay mid dhibaato qofka ku keenaya oo darar u sababaya markaasaa waxaa la dhihi karaa almashaqatu tajlibu taysiir haddii marka gaajadu ay ka qaalib noqoto ou soomka sii wadi waayo waa afurayaa waa u bannaanta bal hadduu halaagsamaayo ee danniga qaalibka uu yahay inuu u dhimanayo liajli ljuuc waa bannaan tahay keliya ma ahe waa waajib inuu afuro maxaa yeelay naftiisuu dilayaa mana bannaana inuu naftiisa dilo walaa taqtuluu anfusakum waa inuu waa afurayaa haddii haraadka iyo oonku heerka uu ka gaarana waa la mid khalabatuljuuci waalcatash shiiqu halabuu ka cabiray muusan dhihin aljuucu waalcatash maxaa yeelay juuc walcatash asal ahaan way iska jiraan qofka hadduu sooman yahay mar hadduu soomo baahina waa dareemayaa oonna waa dareemayaa laakiin kuwa waxaa laga hadlayaa gaajo qaalib ah oo ka tanbadatay iyo oon ka tanbatay waa tanbadnaanshahaasi xad ma leeyahay xadkiisu waxaa waaye baxaysu yakhsha alhalaaka waadarar xadku waa halkaa yacni inuu gaaro heer uu naftiisa halaag uga boqo ama uu darar iyo dhibaato uga boqo yacni marad iyo xanuun uu uga boqo haddii marka naftiisa uu halaag uga baqo la dhihi maayo inuu afuro way u bannaan tahee bal waa waajib inuu afuro sida bacdulfuqahaa ay yidhahdeen waa waajib inuu afuro hadduu naftiisa halaag uga boqo maxaa yeele naftiisa inuu badbaadiyo waa waajib walow tara'a haba soo kororto ha soo siyaado waxa soo kordhaya waa maxay macnaha waa aljuuc waalcatash haba soo kordho fii ahnaa'i ilyowmi maalinka dhexdii maalinkii soonka asagoo ku dhex jira haba ku soo dariso waa afurayaa idaa shaqa sawmu haddii soomku uu dhibo soomku hadduu dhibo waa afurayaa wa safaru lqasri waxaa kaloo afurka banneeya wa yubiixu lfitra bay ku cadfan tahay yacnii qalabat ljuuci bay ku cadfan tahay waxaa banneeya afurka khalabat uljuuci waalcatashi wa safaru lqasri iyo safarka qasriga masaafatu lqasri lagu gaarayo bimacnaa waa safarka salaada lagu qasriyo oo qofka uu gaarayo xad uu salaaddii ku qasriyo safarkaa salaadda la qasrinayo wuxuu bannaynayaa ramadaanka in la afuro in faaraqa alcumraana hadduu qofka faaruqo buu yidhi guryaha dhismooyinka hadduu faaruqo qabla alfajri salaada subax ka hor intaan waagu dilaacin ka hor wa in nawaahu haban niyeystee min alleyli habeenkii yacni wuu afurayaa wa in nawaahu soomka haban niyeysto min alleyli habeenkii yacnii xalaba ha ku seexdo inuu berri soomaye eh way u bannaan tahay inuu afuro hadduu safar galo qabla alfajri salaadda subax ka hor oo guryahana faaruuqo guryaha muxuu ka wadaa guriga uu degan yahay miya mase waxaa laga wadaa magaalada guryaheeda magaalada uu degan yahay guryaheeda waay ee gurigiisa keliya loolama jeedo waa inuu magaaladii ka dhex baxo fa in saafara hadduu safro bacdahu ay bacda alfajri salaaddii subax kadib hadduu safro markuu waagu dilaaca kadib hadduu safro yacnii qabla alfajri waa waaga intuusan dilaacin bacdahu waa bacda alfajri waagu markuu dilaaca kadib shardi maa in salaaddii subax la galo maxaa yeele waagu dilaacidiisa kadib baa la tukadaa salaada subax soo maa waagu markuu dilaaco kadib hadduu safarka u dhaqaaqo falaa ay falaa yuftiru ma afurayo we ma afurayo maxaa yeele wuxuu leeyahay asigoo muqiima xaadira ayuu salaa ayuu soomkii guda galay soomka qofku wuxuu u bilowday asoon musaafir ahayn kadib asigoo sooman ayuu safar galay markaa safarkiisa wuxuu ku dhammaystiranayaa soomka maalinkaa waa dhammaystiranaya maxaa yeele xukmulmuqiim uu qaadanaya markaan ee xukmulmusaafir qaadan maayo labada xaaladood waxay ku kala duwan yihiin xaaladda hore qofkaani wuxuu safarka bilaabay asigoon soomanayn xaaladda hore asoon soomanaynuu safarka bilaabay maxaa yeele soomka wuxuu ka bilowdaa soo ma aha bacda tuluuci alfajri buu ka bilowdaa ninkaani qabla tuluuci alfajri u baxay uu safarkii guda galay yaa horreeya soomkiisa iyo safarkiisa safarkaa horreeya idan asoo musaafira ayaa wakhtigii soomka la gaaray marka muxuu qaadanayaa qofkaasi xukmulmusaafir ayuu qaadanayaa oo inuu afuraa u bannaan xukmulmusaafir ayuu qaadanaya waa kii qabla alfajri safray laakiin haddii uu safro bacda alfajri macnaheedu waxa waaye soomkii waa bilowday bituluuci alfajri uu soomkii ku bilaabanayaa ninkaanina markuu soomkii bilowday kadibuu safar bilaabay soomka wuxuu u dhashay soo maahan asigoo muqiima idan xukunkiisu waa maxay waa xukmulmuqiim oo wuxuu leeyahay falaa ma afurayo buuyi ma afurayo laakiin sida saxiixa waa inuu afuri karo maxaa yeelay waxa loo sharciyeeyey qofka musaafirka ah inuu afuro waa lilmashaqa mashaqadina hadda xaasilo way qofka mar hadduu safarkii guda galo mashaqadu way taagan tahay haddii marka uu soomku dhibayo waa afuraya waa u bannaan tahay waalfitru lilmusaafiri afdalu waalfitru afurka lilmusaafiri afdalu musaafirka asigaa u fadli badan buuyi afuridda ayaa u fadli badan qofka musaafirka ah in darahu sawmu hadduu soomku dhibo wa ilaa hadduusan soomku dhibaynin fa sawmu afdalu soomkaa fadli badan sida sheikhu hadda u tafsiiliyay waa madhabu shaaficiya waana sida saxiixa waay qofka musaafirka ah ma inuu soomaa fadli badan mase inuu afuraa fadli badan haddaad tidhaahdid mutlaqan inuu soomaa fadli badan sax ma aha nusuusta qaaraa kaa hor imaanaysa axaadiidta qaaraa kaa hor imaanaysa haddii aad tidhaahdid inuu afuraa fadli badanna adilada qaaraa kaa hor imaanaysa sida saxiixana waa tafsiilka adilada waxaa lagu jamcin karaa waa in la tafsiiliyo sida sheikha u tafsiiliyana loo tafsiiliyo maxaa yeeley xadiidu jaabir nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi leysa min albiri alsiyaamu fi safar biriga iyo wanaagga kama mid aha in lagu soomo safarka dhexdiisa xadiidkaasi muxuuna tusinayaa inuusan wanaagsanayn soonka la soomayo safarka dhexdii leysa min albiri alsiyaamu fi safar wanaagga kama mid aha buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas wuxuuna tusiyey marka in laga fiican yahay in safar dhexdii lagu soomo dhanka kale waxaa jira axaadiid fara badan oo tusinaysa inuu nebigu soomay asigoo musaafira sala allahu caleyh wasalam saxaabaduna ay soomeen arrin laysku ceebayn jirana aysan ahayn falam yacib isaa'imu cala almuftir wala almuftir cala asaa'im wax dhaleecayna ma jirin qofkii rabana waa soomaya kii rabana waa afuraya waa jaanib kale sidee marka nusuustaasi lagu jamcinayaa tafsiilka sheikhu sheegay oo ah in la yidhaahdo qofka inuu afuraa u fadli badan hadduu soomku dhibayo markaan leenahay inuu afuraa u fadli badan hadduu soomku dhibayo xadiidu jaabiraan fiirin laysa min albiri asiyaam fi safar maxaa yeeley sababul wuruudka xadiidka ayaa wuxuu ahaa nin soomku dhibaateeyey oo nebigu la kulmay sala allahu calayh wasalam nin lagu hareeraysan yahay oo soomku aada u dhibayay ayuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ninkaani waa maxay markaasee waxay yidhaahdeen saxaabadii rasuulka ilaahay waa nin soomanaayo soomkii dhibaateeyoo la daalay nin la haraynayo meel fadhiya markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri assiyaamu fi safar xadiidka marka sababul wuruud buu leeyahay sababta xadiidka u soo arooray markaad fiiriso xadiidka wuxuu ku saabsan yahay qofka soomka uu dhibayo sidaa darteed qofka soomka dhibaya fii xaqihi waxaa afdal ah inuu afuro ou ruqsada qaato hadduusan soomka dhibaynna waxaa afdal ah inuu soomo waxaa afdala inuu soomo maxaa yeele nebigu calayi salatu wasalaam waa soomay fii bacdi asfaarihi sidaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waajibkii uu ku saaray haddaadba awoodi karto biduuni mashaqa wakhtigiisa inaad gudato waxay ka fadli badan tahay inaad dib dhigato oo deen lagugu yeesho in deen lagugu yeesho ayay ka fadli badan tahay mana garanaysid intaa gaari doontid ama aada sii noolaanaysid waxaa suuragala ayadoo deenta ilaahay kugu leeyahay inaad dhimato sidaa darteed inaad wakhtigeedii gudato haddaadba awoodi kartid sidaasaa fadli badan tafsiilka sheikhu geliyey marka waa sawaab waalfidru lilmusaafiri afdalu in darahu sawmu wailaa hadduusan dhibayn fa sawmu afdalu sawmka fadli badan buu yidhi walow khaafat xaamilun hadday baqa hadday cabsato gabar xaamil ah oo uur leh aw murdicun ama mid nuujinaysa hadday labadoodu u baqaan calaa nafsihimaa naftooda hadday u baqaan aw calaa waladayhimaa ama labadooda walad ay u baqaan labada walad midkay nuujinayso iyo tan kale midda uurkeeda ku jira hadday carruurtooda u baqaan afdarataa way afurayaan waqadataa wayna soo qallaynayaan laakiin tafdiyaani laakiin fidye ayay bixinayaan cinda alkhawfi cala alwalad markay waladka u baqaan likulli yowmin maalin walbana waxaa u sugnaaday muddun hal mud maalin walba hal mud ayay bixinayaan sheikhu raximah allahu tacaala halkan wuxuu uga hadlayaa alxaamil waalmurdic gabadha xaamilada ah iyo midda murdicada ah ee nuujinaysa waxay ka mid yihiin dadka loo ruqseeyey inay afuraan dadka loo ruqseeyey inay afuraan waxaa ka mid ah alxaamil warmurdic alxaamil warmurdic way afurayaan hadday u baqaan naftooda ama hadday u baqaan owlaaddooda marna nafteeday u baqaysaa marna owlaaddeeda mar nafteeday u baqaysaaho waxaa laga yaabaa inaysan awoodi karin soomka ama culays uu ku yahay haddii ay soomtana darar iyo dhibaato ay nafteedu soo gaarto markaas waa alkhawfu cala nafsi bay u afuraysaa marna waladkii bay u baqaysaa oo matalan hooyada ilmaha nuujinaysa ama cunuga nuujinaysa caanaha cunuga uu nuugayo waxay ka dhashaan waxa hooyadu ay cunayso hadday hooyadii baahato waxyaabihii caanaha kordhinayana ay ka go-do waxaa suuragala ilmahaasi inaysan wax caanaa helin meeshaasina maxaa darar ka soo gaarayaa waladkii la nuujinayay ayaa darar iyo dhibaato uga imaanaysa midda uurka leh ilmuhu markay uurkeeda ku jiraan waxa ay cunaysa way la wadaagaan oo nafaqada hooyadu cunaysa qeybay kala wadaagayaan hadday soonto waxaa suuragala cunugii uurka ku jira inay asigana dhibaato soo gaarto badqabkiisii sidaa darteed ama naftooda ha u baqaan ama owlaadda ha u baqaane way afurayaan shiikhu wuxuu leeyahy way afurayaan wayna soo qallaynayaan waxaana intaas ka dheeraada hadday owlaadda u baqaan fidyana waa bixinayaan buui fidyada marka iyay ku gaar yeelayaan waxay ku gaar yeelayaan midda waladkeeda u baqda midda nafteeda u baqda fidya laguma lahan ayaga agtood laakiin tan carruurta u baqda way afuraysaa way soo qallaynaysaa fidyana way bixinaysaa midda nafteeda u baqdana way afuraysaa wayna soo qallaynaysaa waa madhab madaahibta ka mid ah masaladanna culummadu way isku khilaafsan yihiin sida saxiixa ibnu cumar iyo ibnu cabaas radia allahu canhuma ka sugan waxa weeye in aan lagu lahayn wax qadaa waxay leeyihin ibnu cabaas iyo ibnu cumar way afuraysaa fidyayna bixinaysaa way afuraysaa fidyay bixinaysaa walaa qada'a calayhimaa wax qadaa'na laguma laha ma soo qallaynayso maalmihii dhaafay ma soo qallaynayso soonkii ka tegay laakiin qadaha beddelkiisa fidyay bixinaysaa yay la mid tahay markii suuraddaasi laga fiiriyo waxay la mid tahay odaygii waayeelka ahaa iyo islaantii waayeesha ahayd iyo qofkii jiranaa marad musmin ah oo aan ka zuulaynin dadkaasi qadaa laguma lahan fidyo unbay bixinayeen ayaguna fidyo unbay bixinayaan qowlkaas ibnu cumar ibnu cabbaas ay ku tageen bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen laa mukhaalifa lahumaa min asaxaaba ma jiro axad saxaabada ka mid ah oo ibnu cabbaas ibnu cumar ku khilaafay arrinta axad saxaabada ka mid ah oo ibnu cabbaas ibnu cumar arrintaa ku khilaafay ma jiro sidaa darteed marka qowlkaa saxaabada ayaa raajixa in la leeyahay ama la dhahayo way afuraysaa fidyayna bixinaysaa maalin walba miskiinay quudinaysaa soddonka maalin iyo sagaal iyo labaatan maalin wakhtigay intay noqotaba waxay bixinaysaa maalin walba beddelkii qof miskiina inay quudiso walaa yajibu sawmu ramadaana soonka ramadaan waajib ma aha ilaa biru'yati alhilaali ilaa aragtida bisha mooyaane yacni bisha ramadaan soomkeedu ma waajibayo ilaa biru'yati alhilaali ilaa bisha aragtideeda mooyaane wuxuu ku waajibayaan bisha aragtideeda fa in qumma haddii la daboolo oo daruur samadii ay daboosho oo la arki waayo bishii wajaba waxaa waajiba istikmaalu shacbaana halaaiin bisha shacbaan in soddon la dhammaystiraa waajiba uma yasuumuuna markaa kadibna way soomayaan waa xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam siduu ku yimid waay suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain quma calaykum fa akmiluu ciddata shacbaana halaaiin aragti ku sooma aragtina ku afura haddii laydinka daboolo ood arki weysaan bishii daruuro jira iyo waxyaabo jiroo qariyay darteed dhammaystira bisha shacbaan tiradeeda soddon dhammaystira shacbaana soddon la dhammaystirayaa kadibna waa la soomaya uma yasuumuuna kadibna way soomayaan markii shacbaan la dhammaystiro ma loo baahan yahay in bil la raadiyo ma loo baahna maxaa yeele shacbaan soddonkii waa dhammaystirmay khalaas soddon iyo kow bisha hijriga kuma dhammaato soddon iyo kow milaadigaa laga helaa hijri lagama helo bisha hijriga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaha ashahru haakada wa haakada haakadaa wa haakadaa markuu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam marna waa soddon marna waa labaatan iyo sagaal ashahru haakadaa markii la yidhaha labada gacmood waa cashara sooma waa toban waay wa haakadaa waa labaatan markii saddexaad nebigu wuxuu yidhi wahaakadaa suulkuu laabay meeqay noqota markaa yaa sagaal iyo labaatan marna wuxuu yidhi haakadaa wahaakadaa wahaakadaa oo sanfaraha dhan fidsan yihiin markaana meeqo waaye waa soddonkii idan marna soddonay noqotaa marna sagaal iyo labaatanay noqotaa maray kow iyo soddon noqoto ama siddeed iyo labaatan ay ku dhammaato ma jirto labadaasay udhexaysaa haddii marka soddonkii shacbaan la dhammaystiray khalaas shacbaan waa tegey maalinka ku xigaa waa ramadaan uma yasuumuuna buu yidhi markaa sheekhu way soomayaan markaa kadib soddonka haddii la dhammaystiro kadib waa la soomayaa wa in ru'ya haddii bishii la arko nahaaran goor maalin ah haddii bishii la arko fa huwa lileylati almustaqbala fa huwa ru'yadaasi lileylati almustaqbala habeenka soo socda ayay u sugnaatay buu yidhi macnaha wuxuu ka wadaa bishii baa waxaa la arkay goor maalinah wa in ru'ya haddii la arko bishii nahaaran goor maalin ah haddii la arko fa huwa lileylati almustaqbala habeenka soo socda way macnaha maalinnimo haddii bishii la arko maalan soddonkii shacbaan annagoo dhammaystirayna ayaan maalinnimadii bisha aragnay ogaada masaladan iyo tii hadda aan soo marnay waa kala duwan tahay yaan la dhihin shiikha warkiisa isburinaya miduu lahaa haddii maalinka dhexdii noola soo sheego waxaa waajiba in la af haysto maalinkaasna lasoo qalleeyo midda maalinkaa noola soo sheegaya ma maalin dayax la arkaybaa masema habeenkii tagaa la arkay tii hore habeenkii tagaa la arkay hadda wuxuu ka hadlayaa waa dayax maalin la arkay maalinkii sodonaad annagoo ku dhex jirna ayaan dayaxii aragnay maalinnimo wa in ru'ya nahaaran haddii la arko maalinnimo fa huwa lileylati almustaqbala waxaan leenaha dayaxaan hadda taagan caawa iska leh waa habeenka soo socda ee xalay shaqo kuma laha habeenkii taga loo tiiri maayee habeenka soo socda inuu leeyahay ayaa laga dhigayaa soddonkiina waa lasii dhammaystiranaya loo ictibaarin maayo soddonkaasi inay wax ka bedelayso isbedel ma laha macnaa soddonkii shacbaanan dhammaystiraynay sidiisaan u dhammaystiraynaa dayaxan aan maalinka aragnay wax xukuna uu naga bedelaya ma laha oo dhihi mayno dayaxaan maalinimada aan aragnay waa xalay waay oo xalaa bishii dhalatay sidaa darteed saan hore usoo marnoo kale hala af haysto oo maalinkaa hala soo qalay la dhihi maayo habeenkii taga sii maynay habeenkeen siinaynaa lileylat almustaqbala waa habeenka soo wajahan ee mustaqbalada ahay soo socota taasaa la siinaya wa in ru'iya haddii la arko dayixi fii beledin beled haddii lagu arko duuna beledin beled kale ka sokow waddan baa laga arkay ayadoon waddan laga kale aan laga arag ma las ma lagu soomayaa wuxuu yidhi fa in taqaarabaa hadday isku dhowaadaan labada beled cama alxukmu xukunku waa camimaya hadday labada beled isku dhow yihiin xukunku waa caam macnaha waa isla soomayaan wey wa ilaa haddii kalaysan isku dhoweyn falaa maya isla soomi maayaan buy qolo walba aragtideedii ku soomaysaa fogaanshaha daabitkiisu waa max waa kuu dabdiyo wuxuu ku yidhi wاlbucdu bاkhtilaafi اlmaطaalici wاlbucdu fogaanshuhu bاkhtilaafi اlmaطaalici ay kaa'inu waa mid ahaanaya biاkhtilaafi اlmaطaalici maطaalicda iskhilaafkooda buu ku ahaanaya yacni bucdiga daabitkiisu waxa waye labadan beled in maطaalicdooda ay kala duwan yihiin maطaalicda bimacnaa wakhtiyada qoraxda usoo baxdo wakhtiyada ay dhacdo inay kala duwan yihiin oo ay kala fog yihiin taasaa bucdiga daabitkeedu yahay kaalxijaazi waalciraaqi wa misra iyo wixii la mida waddamada tusaale waayo wa qiila waxaa la yidhi bimasaafati alqasri bucdiga iyo fogaanshuhu wuxuu ku xasilayaa bimasaafati alqasri meel loo safrayo masaafatu lqasri waxay dhaheen waa fogtaa meeshaas isla soomi maayaan haddii la yidhaahdo bimasaafati alqasri laba magaaloo darisaan soomay isla soomaynin markaa maxaa yeele masaafatu lqasri ilaa halkay ku qiyaasaan markii la raacaba cabirka ay gooyaan ilaa siddeetan kilomitir taqriiban meelahaa waay iyo dhowr iyo siddeetan kilomitir magaalada muqdisho iyo jowhar sagaashan kilomitir ay isku jiraan soo maa macnaheedu waxa waa isla soomi maayaan marka waa kala fog yihiin oo bishii jowhar laga arko xamar looga soomi maayo qowlkan macnihiisu waa sidaas maxaa yeele fogaanshaha daabitkeeda wuxuu yahay bimasaafati alqasri in lagu xadidayo labada qowlba sawaab ma ah suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi allah subxaana wa tacaala waa ogyahay addoommada mataalicdooda inay kala duwan yihiin nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa rasuul loo waxyoonayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka asigoo og inuu ikhtilaafulmataalic jiro haddana kamuusan hadale xukun caam uu siiye mana ictibaarin kala duwanaanshahaasi kala fogaanshahaasi bal wuxuu ictibaariyey in aragtina lagu soomo aragtina lagu afo suumuu markuu nebigu leeyahay ma beled gooniyuu la hadlayaa mase cumuumu lmuslimiin muslimiin guud ahaantood buu nebigu la hadlayaa calayhi salaatu wasalaam ee ma aha ahlu beled gaara sidaa darteed haddii waddan waddamada muslimiinta ka mida laga arko oo dad lagu kalsoon yahay aragtidooda ay arkaan baqiyatu lbuldaan waa inay la soomaan wey buldaanta intooda kale waa inay la soomaan maxaa yeele muslimiintu hal ummaday ka dhigan yihiin xuduudahan hadda muslimiinta loo kala dhigay ee dowladaha la leeyahay asal ahaan wax jira ma aha asalkii wax jira maaha dadka muslimiinta waa umma waaxida kala googoyntanna waa waxyaabaha daciifiyey ee tabartooda hoos u dhigay marka xuduudahaasi ma ahan inay saameyn ku yeeshaan cibaadada dadka muslimiinta aragtidu qofka muslimka meeshuu ka arko waa meesha kale hadduu qof muslima arko lagu kalsoon yahay la xaqiijiyo waa laga soomayaa aragtidiisa afurkana waa la mid oo waa lagu afuraya suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi meeshaasi ama ha fogaato ama ha dheeraato wuxuu yidhi wayuqbalu waxaa la aqbalayaa fii hilaali ramadaana bisha ramadaan bilashadeeda waxaa la aqbalayaa buu yidhi binisbati ila sawmi xagga soomka markii laga hadlayo waxaa la aqbalayaa oo laga aqbalayaa cadlun waaxidun hal qof oo cadli ah dakarun xurun oo dakar ah xorna ah mukallafun mukallaf ah hal qofaa ku filan walaa yuqbalu la aqbali maayo fii saa'iri shuhuuri bilaha intooda kale la aqbali maayo dhalashadooda ilaa cadlaani ilaa laba qof oo cadligood laba qof oo cadliya mooyaane macnaa laba qof oo cadaalada keliya la aqbali karaa bilaha kale oo ay ka mid tahay dhammaanshaha ramadaanka yacnii shawaal bilashadeeda bisha shawaal markay bilanayso fuqahada qaar waxay qabaan in laba loo shardinayo dhalashada ramadaan hal hal hal qofaa loo shardinay axaadiida ku timid dhalashada dhalashada ramadaan oo xadiid ibni cumar uu ka mid yahay radia allahu canh wuxuu yidhi taraa'a annaasu alhilaal fara'aytuhu yacnii dadkii baa waxay istusiyeen buu yidhi bishii kadibna anigaan arkay uma akhbartu nabiya sal alla ly slam fa amara bisiyaamihi nebigan u sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulkana wuxuu amray in la soomo biru'yati rajulin waaxid xadiid ibni cabbaasna waxaa ku soo arooray in nebiga calayhi salaatu wasalaam nin u yimid uu yidhi bishii baan arkay markaasuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu yidhi nacam nabiga calayi salatu slam wuxuu amray saxaabadu inay soomaan wuxuu faray inay soomaan marka hal nin aragtidiisa in lagu soomayo axaadiida ku soo aroortay laakiin labo in lagu afurayo oo shardi ay tahay laba inay arkaan wax xadiida looma hayo labadaasi labadaasi wax xadiida ku soo arooray oo caddaynaya ma jiraan fuqahada labada qabtana waxay leeyihiin markay arrintan ka hadlayaan waxay leeyihiin labada ayaa loo shardinayaa maxaa yeelay cibaadaa laga baxayaa bay yidhaahay cibaado in laga baxana ma sahlana hal qof kuma filna cibaada ka bixiddeeda hal qof kuma filna soo geliddeeda hal qof waa ku filan yahay laakiin markii laga sii baxaya cibaadada waxay dhaheen waa ugu yaraan in laba laga helo waa waa un ra'yi waa istixsaan sida saxiixa hal qofna waa lagu afurayaa hal qofna waa lagu soomayaa alimaam ibnu lmundir raximahullah asiga wuxuu leeyahay wuxuu ka soo qaado tusaale u soo qaatay qofka mu'adinka ah wuxuu yidhi mu'adinku waa waaxid waa hal qof masaajidka waxa ka addimaya halkaas qof adinkiisaa lagu afuraa waana lagu soomaa ramadaanka markii lagu guda jiro salaadda subax qof walba markuu suxuuranayo wuxuu iska ilaalinayaa uu suxuurta kala degdegayaa adinka mu'adinka ee labaad soo ma hadduu mu'adinka adinka labaad adimo qof walba cunnadii cabitaan waa ka joogsanaya yuu ku kalsoonaaday qofkaas waaxidka ee mu'adinka ah markuu afurayana muxuu ku afuray uu soomkii uga baxay wuxuu uga baxay biadaani lmu'adin timirtuu kor u hayaa ilaa mu'adinku adimo markuu mu'adinka adinka ku dhuftuu afurayaa marka uu cunayaa timirtii ama wixii marka uu ku afuri lahaa sababtuu ku afuray waxay tahay waa hal shaksi oo waa mu'adinka keligii halkaa marka ibnulmundir wuxuu ka deliishaday raximahullah afurka iyo soomka labadaba inuu ku filan yahay hal qof oo cadliya hal qof oo cadaaladiisa lagu kalsoon yahay waana lagu afurayaa waana lagu ciidayaa oo soomka waa lagu furayaa maxaa yeelay aragtidiisa ayaa ku filan hadduu cadli yahay oo lagu kalsoon yahay walow carafa rajulun hadduu nin garta buu yidhi bilxisaabi waannujuumi xisaab iyo xidigaha hadduu ku garto anna hadan berri min ramadaana inay ramadaan ka mid tahay lam yajibi soomu soomku waajib noqon maayo laakiin yajuusu lilxaasibi waalmunajimi laakiin waxaa u bannaan buu yidhi midka wax xisaabinaya iyo midka xidigaha aqoonta u leh way u bannaan tahay inuu soomo faqad asiga keliya u bannaan tahay yacni keliga baa loo ogolyahay ee yajuusu siyaamu waay siyaamku wuxuu u bannaan yahay lilxaasibi waalmunajimi faqad sheikhu wuxuu leeyahay haddii qofi uu ku ogaado xisaab ama uu ku ogaado xidigaha xidigahana macnaha dad waxaa jira macrifo u leh waxbuu isku dhufsanayaa xisaabaaduu ka qaadanayaa xidigaha ma aha tanjiimkii xaaraamta ahaa ma ahan kan oo ahay waxyaabaha arlada ka dhacaya iyo koonka ka dhacaya xidigihii laga soo qaadanaya waxyaabahaas ma aha munajimkii madmuumka ee kutub alcaqiida aad ku aragteen shiiqa ulama jeedo xidiguhu waxyaabo kaloo looga faa'iidaysan karoo bannaanaa jirta soo maa cilmu nujuum aqsaam waayo mid aan bannaanayn iyo mid bannaan buu leeyahay kii bannaanaa buu sheikhu ka hadlayaa wacalaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun xidigaha safaraa lagu galaa dadku jihooyinkii ku ogaadaan dadka xidigaha kala yaqaan qibladaa lagu gartaa waxyaaba badan oo macaarifoo laga siyaadsadaa jira ama dadka qaar ay yaqaanaan qofkan marka hadduu xidigaha ka soo saaro xisaab tusinaysa berri inay soon tahay ramadaan ay tahay ama asoon xidigihii aadin xisaab kale uu ku ogaado inay berri soon tahay soomku ma ku waajibayaa sheikhu wuxuu leeyaha maya soom waajibku ma aha laakiin asiga waxaa u bannaan buu yidhi inuu soomo culamada qaar waxay leeyihin xataa hadduu asiga soomo oo ay caddaato maalinkaasi uu soomay inay ramadaan ahayd maalinkaasi waa lagu leeyaha inuu soo qalleeyo maxaa yeele hadda soon u bannaan keliyuu soomay waajibkii ma soomin bay yidhahdeen soomka waajibka ahaa ma soomin shaaficiyada dhexdooda masaladan laba weji ay ku leeyihiin qaar qaba sida shiikhu sheegay oo ah inuu soomi karo iyo qaar dhahaya maba bannaano in xisaab lagu soomo xisaab iyo xidigo midna in lagu soomo ma bannaano maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam aragti uu noo sheegay waxa lagu soomayo lagu afurayo inay aragti noqdaan suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi qowlkaasaana sawaaba wejigaa kalea sawaab ah oo shardiga ka dhigaya aragtida ramadaanka xisaabaad in dadka lagu soomiye sax ma ah waddamo qaar ku soomana way jiraan hadda oon aan raadinba dayaxa xisaabaada isku sii dhufanayaan waxay leeyihiin maalin hebla ayadoon la gaarin ayay waxay leeyihiin isniinta soo socota ama axadda soo socota ayuu ramadaan kow yahay lama gaarin weli waxay ku le xisaabaan ku ogaana sax ma ah waa in aragtidii la raadiyo hadday aragtidii xisaabta waafaqdo aragtidaan ku dhaqmaynaa hadday khilaaftana aragtidaan ku dhaqmaynaa labada jeerba waxaa la ictibaarinaya waa aragtida sida nebiguna amray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi suumuu liru'yatih xisaab muusan sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu yidhi ku sooma aragtida bisha ramadaan waxaa la iska rabaa marka aragti waay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin